بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله نكون حجرني قصة شعيب عليه السلام عشر كانوا عشر كتضباد عن كغاه لنا بضب كأفراد وأورانيا شعيب يأمر قومه بالعدل وينهاهم عن الظلم نبي الله شعيب عليه السلام markii ilaahay u soo diray qoomkiisii casharkii hore aynu ku caddaynay inuu towxiidka ka bilaabay bada'a bitowxiid ilaahay in la caabudo ayuu u caddeeyey oo ayna ilaah kale lahayn ee ilaahay caabuda keli wuxuu ku xijiyey markuu towxiidkii ka hadlay ayuu wuxuu haddana amray cadaalad iyo inay dulmiga ka dheeraadaan waayo waxaa la yidhi qoomkaani sida ibnu kathiir tilmaamayo waxay ahaayeen qoom gaalo ah oo mushrikiin ah oo caabuda meeshaas la yidhaahda ayka ayay sanamyo ku caabudi jireen waxay samayn jireen acmaal aada u xun oo aada u liita waxay samayn jireen beegga inay dadka ku khayaamaan markay wax beegayaan inay dadka iyagu markay soo beeganayaanna ay aada ziyaado u beegtaan markay dadka u beegayaanna ay nusqaamiyaan oo qofkii markay ka soo beeganayaan waxay leeyihiin buuxi si fiican u buuxi galaan weyn bay kaga soo beeganayaan markay dadka iyagu u beegayaanna ama raashin ha noqdo ama wax kale ha noqdee waxyaalaha la beego oo dhan way nusqaaminayaan miisaankiina sidoo kale way nusqaaminayaan markaasuu waxa uu yidhi oo yaa qowmi owfu lmikyaala waalmiisaan walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum walaa tacthow fi lardi mufsidiin tolkayow beegga dhammaystira miisaankana dhammaystira dadkana xaqooda siiya oo ha ka nusqaaminina dhulkana ha fasahaadinina oo haddaad dulmi dhulkii ku samaysaan dhulkii waa fasahaadaya taas ayuu marka u caddeeyey camalkaa xun oo ay samayn jireen waana camal aada u liita iyagaa bilaabay baa la yidhi oo lagaga dayday sidii qoomaluud baa camalka xun ay u bilaabeen waana tan allah uu kaga hadlay oo allah inoogu soo dejiyey uu yidhi allah subxaana wa tacaala weylun lilmutafifiin tadfiifku waa nusqaaminta aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun kuwa markay dadka ka soo beeganayaan iyagu dhammaystiranaya wa idaa kaaluuhum oo wasanuuhum yukhsiruun markay dadka u beegayaanna way nusqaaminayaan alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuusuun liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin miyaynan kuwaasi u malaynayn oo aaminsanayn in la soo saari doono oo ilaahay la horkeeni doono oo lala xisaabtami doono maxay saa u samaynayaan waa tahdiid waa nebiguna waxa uu ku tiriyey kabaa'irta oo waxa weye aklu amwaalu naasi bilbaatil weeye marka in lagu cuno dadka xoolahooda walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil ha ku cuninina layihi marka dadka xoolahooda in baatil lagu cuno oo boob lagu cuno oo khiyaamo lagu cuno wax bannaan maaha marka waxaa ka dhalanaysa dulmi xaqu naas aada cunaysid xaqa ilaahay iyo xaqa naasa xaqa dadkaa daran waayo xaqa ilaahay haddaad toobad keentid ilaahay waa ku dembi dhaafaya laakiin xaqii dadka aad ka cuntay oo waxaa weeye xaqunaaska ahi waa arrin khatara weeye qisaas baa ka dambaysa iyo aakhira sidaa daraaddeed ba marka wuxuu ka nahiyey camalkaa xun oo ay samayn jireen oo ah in la nusqaamiyo haddaba marka camalkaa xun oo qowmu shacayb bilaabeen maanta ummaddeenna soomaalida markaa fiirisid aad iyo aad bay suuqyadeenna ugu badan tahay waxaad arkaysaa islaan baadiye caana ka keentay oo suuqi imaanaysa mid baa suuqa caana ku gadaysaa way ka beeganaysaa joog bay inta hoos dhigto jeeggii ayay galaankii leedaha ku shub ilaa caanihii daataan oo jeeggii qaar ku daato joojin mayso buuxii bay leedahay marka intaan daadatay yaa leh toban koonba markay ka shubato hadba qaardaataanba koonbaa meeshii kasoo dhex baxaysa khiyaano weeye marka markay dadka u shubaysana galaankii oo aan buuxin bay u shubaysaa waa nusqaan idan marka laba jeer bay dulmi ku jirtaa qofkii horena way ka khiyaantay oo ziyaada ka qaadatay kii dambena waxbay kala hartay beegga waa saas oo kale markay masagada iyo qamadiga iyo geleyda iyo beegayaan saasoo kale u khiyaaminayaan koombadii baad arkaysaayo markay ku soo beeganayaanna koombo weyn oo gadaal loo riixay markay iyaga u beegayaan dadkana koombadii gadaal baa laga soo garaacayaayo la soo jukaynayaa wax yar bay noqonaysa idan waa khiyaana waadixa markaa marka waxaasi aad bay soomaalideenna camalkaa xun ugu badnaayay qaar baa arkaysaa caanihiis biyo ku daraya saliiddii wax kale ku daraya ad bay khiyaanada ganacsigu ummaddeenna ugu badan yahay waxyaalaha halaaggu inoogu yimid oo lagu halaagsamayna asbaabtaasaa ka mid a waayo waa dulmi dulmigana waa arrin khatara weeye idan arrimahaasuu marka ka nahiyey nabiyullaahi shucayb calayhi salaam wuxuuna u caddeeyo wuxuu yidhi baqiyatullaahi khayrun lakum in kuntum mu'miniin war waxaan inta yaroo ilaahayda siiyey oo xalaasha ah ayaa idii khayr badan oo hadda waxa weeye toban koomboo caanaa markay shubatay koombana khayaantay tobankeeda xalaasha ah baa u khayr badnaan lahaa intay koombo xaaraana ku dhex dari lahayd idan marka maalkiin hadday xaaraantii ku dhex darto waxaa imaanaya markaas barakadii baa ka tegeysa barakadii ayaa ka tegeysa marka markii wax la kala gadanayo in waxaa la rabaa laga dheeraada khayaanadii oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim iyo kula wariyeen albayacaani bilkhiyaar maa lam yatafaraqaa labada wax kala gadatay ikhtiyaar bay leeyihiin inta ayna kala tegin oo beeci qof walba waa ka noqon karaa macalshaahidku waxaa weeye fain bayanaa fain sadaqaa wa bayanaa buurika lahumaa fii beycihimaa haddii ay runta sheegaan oo wax walba ka run sheegaan oo miisaankii kulli wax walba ka run sheegaan oo waxa weeye ilaahay baa u barakaynaya hadday khiyaamaan wa in kadaba oo katama ay qariyaanna muxiqat barakatu beycihimaa barakadii baa laga tirayaa markaasay wixii waxay noqonayaan wax daroon aan barako lahayn idan marka miisaankiina saasoo kale aad ku arkaysaa kiiladii meeshuu saarayo sonkorta ku shubaya waxaa arkaysaa wax ka lusha dhagxan iyo silsilada iyo wax uu ku xiro culays uga dhigayo waxaasoo dhan marka waa khiyaamo weye ama carabkii oo aan istaagin miisaankii buu gab ka siinayaa idan waxaasoo dhan marka waa khiyaamo ilaahay in laga baqaa la rabaa oo cadaalad dadka xaqooda si cadaalada loo siiyo ayaa la rabaa kabacdi wuxuu ku xijiyey oo waxa weeye uu tilmaamay walaa taqcuduu bikulli siraadin tuuciduuna wa tasudduuna can sabiili illaahi man aamana bihi wa tabquunaha ciwaja waxay leeyihiin cabdullaahi ibnu cabaas iyo si ibnu kathiir ka soo guurinayo cabdullaahi ibnu cabaas iyo ibnu jariir laftigiisu uu dooranayo culamo badan ay dhahayaan waxay samayn jireen qudaacu dariiq bay ahaayeen oo isbaarooyinka iyagaa laga soo gaaray in isbaaro la dhigto oo dadka waddada maraya la baado oo xoolo laga qaato waxay samayn jireen baa la intay dariiqa xirtaan ayay dadka maraya oo safarka oo ganacsatada ah ayay canshuur ka qaadi jireen oo boqolkiiba toban iyay ka qaadi jireen mada canshuurta iyagaa ugu horreeyey baa la yidhi wax canshuur qaada canshuurtiina waa xaaraam weeye waayo akhdu amwaal annaasi bilbaatil weeye marka iyagaa ugu horreeyey baa la yidhi oo dadka saa ku samayn jiray oo dulmigaa bilaabay markaasuu ka nahiyey oo yidhi walaa taqcuduu bikulli siraadin war waddooyinkaa fadhiisanina tuuciduuna idinkoo dadkii u goodiyaya oo qof walba dhacaya oo boobaya baad samaysaa ilaahay ka baqa buu yidhi waxay kaloo samayn jireen jid dadkii islaamayeyna jidkay ka istaagi jireen oo islaamnimadiiba u diidayaan oo ka hor istaagayaan oo dhibaataynayaan idan acmaashaa xun ayuu ka nahiyey acmaashaa aad u xun ayuu ka nahiyey oo waxa weeye uu uga digay oo waxa uu yidhi iska daaya waxaan adduun iyo aakhira toona waxay tarmayaan waad ku khasaaraysaan oo halaag baad kala kulmaysaan idan markaa waxa weeye qofka inuu qaato dulmi ma fiicna waa in qofku ilaahay ka baqaa oo risaaqadda ilaahay baa qoraya wixii ilaahay siiyey waa inuu iimaansadaa marka waxa lagu siiyey oo xalaasha ah ayaa kugu filan xaaraam ha raadinin oo dulmi ha raadinin waxa weeye almuslimu akhulmuslim waxa weeye nebigu waatuu xajatulwadaac yidhi waxa weeye kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduhu idan marka maalkii xaaraan buu kaa yahay wax yar haddaa ku qaadatid xaqdarrana aakhiro wax weyn buu noqonayaa oo waxa weeye ciqaab weyn baad kala kulmaysaa khifillaah marka aad iyo aad arrintan la isaga ilaaliyo oo lagu baraarugo weeye marka nabiyullaahi shucayb saasuu ula hadlay haddaba markaa ma dheeraynayna casharka dambaynu ka dhigaynaa bal qaabka ay ugu jawaabeen iyo waxa weeye sida ay ugu istihzaa'een markuu wanaaggaa kala hadlay oo yidhi ilaahay ka baqa bal jawaabtoodii waxa ay noqotay iyo istihzaaga iyo waxa weeye dulmiga ay samaynayaan casharka ku xiga ayaynu ku arkaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala laakiin hadda halkan waxaa inooga caddaatay waa taxdiir lainooga digaya innaga inaynu camalkaasoo kala samayno marka camalkaa xun oo qoomkaa dhan lagu halaagay waa inaynu iska ilaalinnaa ilaahayna ka baqnaa waayo haddee haddii camalkii ay samaynayaan kuwaasi maanta adigu aad samaysid hadde waxa weeye ciqaabtii waxa weeye waa kugu dhacaysaa wamaa hiya min adaalimiina bibaciid waxa weye ciqaabtii kaama foga marka inay adigana kugu dhacdo oo halaag kugu dhaco marka dulmigana waxaa laga qaadayaa dhibaato iyo faqri iyo abaar iyo mashaakil oo dhan ayaa dhacaya nas'alu llah asalaama walcaafiya walxamdu lilah rabbi alcaalamiin